facebookeenu ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud
redio simba siinba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yareen madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya aqalka sare maamulka jubbaland ayaa maanta ka bilaabanaysa magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulkaasi faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay ee qarax ka dhacay duleedka degmada matabaan ee gobolka hiiraan al-shabaab ayaa maanta kaab ee ku haya deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug iyo dagaalo laga cabsi qaba in mar kale halkaasi ka qaraxaan ra-iisul wasaaraha dalka ayaa maanta ka qaybgalaya shirweyne caalami ah oo uu ka furmaya magaalada london ee dalka ingiriiska madaxda maamul goboleedyada qaar ayaa lagu wadaa inay soo gudbiyaan liiska murashaxiinta aqalka sare ee u tartamaya maamuladooda dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay weerar qarax oo ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle madaxweynaha dalka ayaa looga digay inuu qaado tillaabooyin horleh oo caqabad ku noqon kara wakhtiga doorashada dalka siyaasiyiinta dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaalada lagu dardargelinayo doorashooyinka ka dhacaya soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa la sheegay inuu wado qorshayaal lid ku ah madaxda dowlad goboleedyada dalka maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa ku howlan sifaynta burcad dhac ka geysta waddada xidhiirisa muqdisho iyo baydhabo maamulka koonfur galbeed ayaa wacad ku maray in dhowaan al-shabaab laga sifaynayo deegaano kaabio ku ah degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa dhaqdhaaqyo ciidan maanta ka wada deegaano waa ka sifeeyeen al-shabaab oo ka tirsan gobolka muduga dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas horleh oo ku saabsan cudurka covid sagaal iyo toban xilli walaa xoogan laga muujiyey soo laba kacleynka waa cudurkaasi banaanbaxyo lagu cambaaraynaya xasuuqa ciidamada canfarta ay ka geysteen dhulka soomaalida ayaa maanta la filaya inay ka dhacaan magaalada garbaciise jabaadda t b l f ayaa sheegtay inay jirin cid ka hor istaagi karto inay la wareegaan deegaano horleh oo ka tirsan etoobiya iyo ciidamada israa'iil oo toogasho ku dilay shakhsi falastiini ah waa subaxnimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha toddobaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii oo fidsan diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya aqalka sare ee maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta ka bilaabanaysa magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka jubbaland ayaa maanta waxaa lagu wadaa inay ka bilaabato diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya xildhibaanada aqalka sare qeybta ka imaaneysa deegaanada jubbaland oo hogaanka u hayo axmed maxamed islaam axmed madoobe shilay madaxweynaha jubbaland ayaa guddi doorashooyin usoo gudbiyay liiska sagaal xubnood oo kamid ah murashaxiinta aqalka sare kuwaasoo maanta diiwaangelintooda la filaya inay bilaabaan guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka jubbaland gudiga heer dowlad goboleedka heer waa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamul goboleedka jubbaland ayaa shalay shaaciyey in maanta la diiwaangelinayo murashaxiinta aqalka sare sidoo kalena ay bixinayaan lacagta diiwaangelinta sidoo kale guddigan ayaa waxay ku dhawaaqeen in kama dambeysta maalinta khamiistii toddobaadkan oy taariikhda ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha toddobaad laba kun labaatan iyo kow ee magaalada kismaayo ka dhaceysa doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamanka maam- waa baarlamanka soomaaliya ee ka dhaceysa deegaanada maamulka jubbaland eh, sida uu shaaciyey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland
arbacada oo ah sideed iyo labaatanka bisha julaay laba kun labaatan iyo kow ee, waxaan qaban doonaa diiwaangelinta ee, musharaxiinta qabashada codsiyada musharaxa iyo shubitaanka khidmooyinka ee heshiisyadii qaran lagu gaaray saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa sagaalka subaxnimo ilaa shanta galabnimo ama koob iyo toban saac galabkii saddex saac subaxnimo ilaa koob iyo toban saac oo galabnimo haddii ilaa alla idmo
si kastaba guddiyada doorashooyinka dalka ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyay kismaayo looga hirgelinayo dardarasha- waa dardargelinta doorashada aqalka sare ee baarlamanka maamul goboleedka jubbaland ee kaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gumeel gaarka maamulka jubbaland xili madaxweynaha maamulka jubbaland iyo maamulka jubbaland uu yahay maamulkii ugu horeeyay ee xilligan ku dhaqaaqaya doorashooyinka dalka maadaama shalay ay soo gudbiyeen liiska musharaxiinta u tartamayo afar gaal iyadoo la filayo in maanta afarta kale ay soo xulaan ama weliba ay soo diiwaangeliyaan maadaama la doonayo sideed musharax oo u tartamaya aqalka sare ee ka imaanaya maamul goboleedka jubbaland ra-iisul wasaaraha dalka ayaa maanta ka qaybgalaya shirweyne caalamiga oo ka furmaya magaalada london ee dalka ingiriiska faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo ku sugan magaalada london ee cariga ingiriiska ayaa waxa uu maanta ka qeybgalayaa shir uu heerkiisu aada u sarreeyo oo caalamiya islamarkaana looga hadlo arrimaha waxbarashada waxaana ra-iisul wasaaruhu uu halkaasi inta uu ku sugan yahay uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa mas-uuliyiin halkaasi ku sugan iyadoona ra-iisul wasaaruhu uu halkaasi ka jeedinayo khudbad dhinacyo badan taabanaysa taasi oo ku saabsan xaaladda waxbarashada soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka dalka oo isagu uu hogaaminayo waxaana intaasi sii dheer in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu kulandoceedyo kala duwan oo magaalada london kula qaadan doono mas-uuliyiinta dowladda ingiriiska iyo kuwa kale iyaguna lagu casuumay shirkan waxaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble marka hore la filayaa inuu warbixintiisa ugu horeysa uu diiradda ku saaro arrimaha waxbarashada soomaaliya iyo sidaa oo kale horumaradii ugu dambeeyey oo ay ku tallaabsatay iyo higsiga fog ee dhanka waxbarashada soomaaliya sidoo kale waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaruhu uu warbixintiisa kusoo bandhigo waxyaabaha ay u baahan tahay in waxbarashada soomaaliya laga taageero iyo sidaa oo kale dhibaatooyinka ku horgudban ee haysta ardayda soomaaliyeed ee wax ku barata gudaha dalka dhanka kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa la- waxaa lagu wadaa in uu kulan la qaato dhigiisa ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johanson waxaana si gaara la filayaa inay uga wada hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka oo wakhtigoodii haatan lagu taagan yahay islamarkaana ay socdaan islamarkaana haatan lagu guda jiro waqti xaadirkii ugu dambeeyey arrimaha doorashooyinka iyo diyaargarowgooda waxaana ra-iisul wasaaraha la filayaa in wax badan laga weydiiyo waqti xaadirkan halka ay wax u marayaan ee arrimaha doorashada iyo waxyaabaha u hagaagay ama caqabadaha ku horgudban arrimaha doorashooyinka dalka intaasi kadib ayaa waxaa la filayaa in ay gaaraan ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale dhigiisa britain is-afgarad ku saabsan saacidaada soomaaliya oo ka mid ah dalalka soo kobcaya oo u baahan in garabka la siiyo iyo sidaa oo kale iskaashiga danaha labada dowladood ee britain iyo soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo muddooyinkii dambe waday arrimaha doorashooyinka iyo dadaaladooda iyo sidai u qabsoomi lahayd ayaa si degdega ugu baxay ka qaybgalka shirka waxbarashada oo la filayo inuu maanta ka furmo magaalada london ee cariga ingiriiska
faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay duleedka degmada mutabaan ee gobolka hiiraan xili dowladda soomaaliya ee ka hadashay weerar qarax oo ka dhacay deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle wararkee naga soo gaarayay deegaanka coomaata ee hoostaga degmada mutabaan ee gobolka hiiraan ayaa ku waramaya in qarax khasaare kala duwan geystay oo ahaa nooca minada ee soobodooda loo yaqaano al-shabaab lagula eegtay duleedka degmada mutabaan ee gobolka hiiraan qalaxaasi ayaa la sheegay in khasaaro ba-an uu gaarsiiyey gaarigii ay wateen al-shabaab iyo weliba in ku dhinteen saraakiil sarsare oo al-shabaab ka tirsan dadka deegaanka ku nool ayaa warbaahinta dowladda u xaqiijiyey inay arkayeen dhimashada shan iyo toban ka mid ah dagaalyahanada al-shabaab kuwaas oo isugu jira kuwa dhaawacay iyo weliba kuwa dhimashadooda ay arkayeen waxaana guud ahaan qaraxa la sheegay inuu ku burburay gaari ay wateen dagaalyahanada al-shabaab kuwaas isugu goosheeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxa la sheegay in uu gebi ahaanba burbur xoogan uu soo gaaray gaarigaasi maadaama la sheegay in intii badan saraakiishii iyo weliba ciidamadii ku sugneyd ee kawada tirsanaa al-shabaab ay qaraxaasi la sheegay in ay ku dhinteen iyagoona la sheegay in ay ka badbaadeen ku qaar ka mid ah dagaa- dagaalamayaashii ku sugnaa d- halkaasi waxaa la sheegay in xilligan in qaraxa uu dhacayay uu goobta ahayd goob wada- wadadada xidhiidhisa deegaano ka tirsan degmada matamaan ee gobolka hiiraan iyadoo la sheegay in al-shabaab ay doonayeen gaariga qaraxaasi in ay kuwa soo weeraraan fadhiisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladda soomaaliya ayaa war qoraal ay soo saartay waxayna ku sheegtay in al-shabaab gaaraya afar iyo toban in ka badanba dhaawacyo iyo dhimasho kasoo gaaray kadib weerar qaraxa oo ka dhacay deegaanka xoomaada hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan dhinaca kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kawacay guutada shan iyo toban waa shanaada qeyb toddobiyo labaatanaad ee ka howlgala oo gobolka hiiraan ayaa howlgallo ay ku dalgaalamayaan al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaanada u dhexeeya degmooyinka matabaan iyo beledweyne maxaas oo ka wada tirsan gobolka hiiraan howlgalkan ayaa hogaaminaya gudoomiyaha gobolka hiiraan xali jiite ismaan taliyaha guutada shanaad qeyb toddobiyo labaatanaad ciidamada xoogga dalka korneel maxamed xasan ibraahim oo loo yaqaano korneel bakay iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka hirshabelle ujeedka howlgalkan ayaa saraakiisha ciidamada waxay ku sheegeen xaqiijinta ammaanka deegaanada udhexeeya degmooyinka kuwaasoo bilay lasoo dhaafay la sheegay in qaarkood ay fariisin oo ahaayeen kana sameysteen dagaalyahanada al-shabaab ee halkaasi ka dagaalama ciidamada xooga dalka ayaa dhowr jeer waxay weeraro kala duwan oo xubno ka tirsan al-shabaab dagaalna ka dambeeyey la galeen al-shabaabka kasoo weerartama deegaanada ka tirsan maamulka hirshabelle siba gobolka hiiraan waxaana dowladda federaalk soomaaliya ciidamada ku sugan maamulka hirshabelle ee la sheegay in xiliyada habeenkii ay u boqol tagaan ama weliba ay aadaan dhinaca koonfureed ee magaalada beledweyne si al-shabaab halkaas kaga safayaan al-shabaab ayaa maalmihii u dambeeyey waxay kusoo sheegay in ay kasoo waa kasoo baxeen deegaanada ka tirsan gobolada mudug ee galgaduud oo maalmihii u dambeeyey dagaalo ka socday iyagoo la sheegay inay usoo ruqansadeen dhankan iyo maamulka gobolka hiiraan iyadoona maamulka hirshabelle ku raajoogaan al-shabaabka la sheegay inay kasoo goosteen gobolada mudug iyo galgaduud oo dagaalo khasaare kala duwan geysta halkaasi kula gelayeen ciidamada dowladda kuwa maamulka galmudug iyo weliba dadka deegaanka sabaabule kuwaasoo al-shabaab laga saaray deegaano ay ka mid tahay deegaanka baxaad weyn oo ay gacanka hintooda hayeen al-shabaabka ka dagaalama gobolada mudug iyo galgaduud madaxweynaha dalka ayaa looga digay inuu qaado tilaabooyin horleh oo caqabad ku noqon kara waqtiga loo asteeyey doorashooyinka dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo dhaliilay in badan loo soo jeediyo ayaa la sheegaa in uu xilla- ilaa xilligan wado qorshayaal uu ku aadinayn waa ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka iyo weliba dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka xilli la sheegay in ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya uu wado qorshayaal dhidka madaxda maamul goboleedyada qaar ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa la sheegay in uu amro u siiyey maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xilligan farmaajo uu ku doonayo qalqalgelinta arrimaha doorashooyinka dalka mid ka mid a siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda simba ayaa dhaleecayn kule usoo jiriyey maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo to sheegay in amarka kasoo baxa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya uu doonayo inuu ku dhaqo midnimadii jiritaanka soomaaliya iyo weliba inuu ku maamulo maamuuska qaran ee soomaaliya wuxuuna carabka ku dhuftay in maxamed cabdulaahi farmaajo uu yahay ninta taatuuriya oo la sheegay inuu qaato amarka laga siiya dalka etoobiya waaba waxaaba gacanta uu ugu jiraa oo maaragtay uu ho- maaragtay hostage uu yahay waa ninka A- abiy axmed laleeyahay oo xataa waxaan maqlay inuu maaragta lacagaha dalka ka daldalo oo hadda yidhaahdo intaasoo malina iisoo tuur intaasoo malina iisoo dhiib Eh, maaragtay ninkaasuu gacan yaro u yahay ninkaasu ho- uu hoos ordayaa waa ninka uu u geeyey eh, maaragtay toddobada kun isaga iyo afawarki madaxweynaha eritrea toddobada kun oo dhalinyarada oo reer muqdisho u badan waa dadka u geeye weeye ayagu aya- ayagu maaragtay uu ka cibaadaystaa ayagu ka dambeeyaa waa waxaana weligeena aan- aan adduunyadana aana maqalna markuu kambaynka gelayana wuxuu lahaa cad- ah, maaragtay ethoobiyan target ka dhiganayaa sidaan isaga celinayn faragelinteeda waxa weeye marka waxa weeye marka waa qaa'inu wadan dembiyuu dalka ka galay waa dembile wiilka laleeyahay maaragtay een- een jiis laleeyahay jiis maraxaan laleeyahay waa dembile fahad yaasin waa dembile ayaga dhan naba sugudoo dhan intooda badan waa dembilayaal dad intaasoo tiro le ayaa maqan oo maaragtay la yaqaano oo meesha darajo ku lahaa waxaan marka soo jeedinayaa oo aan leeyahay reer muqdisho waa dhammaatay wixii la sugayay dowladnimada dowladnimo la sugayay waa dhammaatay saasay u muuqataa farmaajo inuu rabo inuu dadka dhan dalka dhan fawdo ka dhigo oo dalka faraha uu ka bixiyo ayuu rabaa dadkana uu baabi'iyo
si kastaba eedeynta ka timid siyaasigan ayaa ku soo aadaysay iyadoo maxamed cabdulaahi farmaajo la sheegay in qadka ay ku kala xiriireen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed kaasi oo kala kaashado qaabka uu wajahaya doorashooyinka dalka iyo sida doorashooyin soomaaliya uga dhici kara isagoona ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku cadaadinayo in dib uu dhiga doorashooyinka dalka xilligan maadaama isqabqabsigii iyo doorashooyinka weliba isha ay kasii hayaan qaar ka mid a maamul goboleedan ayuu sheegay inay ku fadhiyaan doorashooyinka dalka ay kamid tahay maamulada puntland iyo weliba maamulka hirshabelle oo la sheegay in xilligan ay doonayaan aan carqalgare- oo carqaladeynta doorashooyinka kala filaya inay ka dhacaan soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa ku howlan sifeynta burcad dhac ka geysaneysa wadooyinka waaweyn ee xidhiidhihii muqdisho iyo baydhabo xili maamulka koonfur galbeed soomaaliya ee wacad ku maray in dhowaan al-shabaab laga sifeynayo duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo duleedka degmada afgooye deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose isugu darsameen in al-shabaab ay ka dagaalamaan halkaasi ay weeraro ka fuliyaan kuwaas oo mararka qaar waxyeelo kasoo gaarta danta waa shacabka danta yar ee halkaasi ku sugan iyadoona aysan ka marnayn inan gobolka shabeellaha hoose wadada xidhiidhisa muqdisho iyo baydho ay ku sugan yihiin burcad la sheegay in dhac ay u geystaan shacuud isugu gosha muqdisho iyo baydhabo ayaa markiisii ugu horeysa waxaa ka hadlay maamulka gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha deegaanka leego alcadaala oo ka had- oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xilligan ay gacanta ku hayaan burcad siyaabo kala duwan dhac uga geysanaysay wadada xidhiidhisa muqdisho iyo baydhabo isagoona xarabka ku dhuftay in qaarkood haatan hayaan qaar kalena ay ku raajoogaan wuxuuna doonayay ama doonayay sida uu sheegay in dhowaan maxkamadda ay horkeeni doonaan isagoo sheegay in qaarkood lagu daray ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya lana qanciyey waxuuna xarabka ku dhuftay in xilaa hatan ay ku raajoogaan een, sifeynta burcadda dhaca ka geysanaysa wadada xidhiidhisa muqdisho iyo baydhaba dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka Leela- leego alcadaala ayaa soo hadal qaaday sifeynta al-shabaab ee deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wuxuuna carabka ku dhuftay in deegaanka xilligan xukunka ka hagaya ee leego ay ku sugan yihiin al-shabaab waxuuna sheegay in al-shabaab deegaanadaas aan laga saarin karin awood buuxdan ay ku leeyihiin deegaankan oo ku maamula degmada afgooye hadda maleesiida hadda maxaa kuwa la soo ururiyay nimanka maxaa wasiir ahay oo joogay maxaa ahay dareenka joogay ku yara maxaa dhaqan celin oo maxaa ahay yani eh, tababar ayaa loo furaya ma garata oo loo furay marka kuwaas waa shaqada howsha wax lagu hayo ma garata Ah, wa- wax kaloo baadagoob loogu jirana waa jiraan ma garata oo baxsad waa dhamaaninaa jira marka kuwaasna baadagoobkooda lagu jiraa kuwan waa kuwa la tababaraya qaab iyagana loo tababaraya maxaa ahay ayagaa isdirayay ayagaa maxaa ahay dhaawac isu geysanayay ayagaa muslimka dhacaayay ayagaa maxaa ahay saara dhigtay marka hadda maxaa ahay dhaqankii waa laga bedelayaa nidaam iyagana loo samayn si aan maxaa mar dambe qoray ku dhicin xabadna iskugu dhafan iyagana isu dilin wacyigelin iyo maxaa ahay yani wax wa- waxay ku jiraan ma gartay nidaam iyagana ku jiraan ma gartay marka barnaamijkaas weyn oo maxaa ahay ilaa xildhibaan ilaa maxaa ahay maamul ilaa maxaa ahay nabadoono intaba ay ka warqabaan waa ma garat marka saraakiil la socdo oo maxaa ahay oo ciidanka xoogga oo ku jiro xataa ay noo yimaadeen saraakiishaas oo ciidanka xoog ka tirsanaa oo muxuu ahay eh, ka tirsan qaybta lixdamaad ayaa muxuu ahay halkaan noogu yimid marka adigu calaa kulli xaal waa isku afgartay nimankina waa la xoreeyey qofkii waa loo xoreeyey ciidankina tababara ku jiraan hadda muxuu ahay waa bakeeri shaahid lacabayaan shan calamood iyo gaalgaal ma garat marka barnaamijka sidaas ugu socdaa eh, shacabkii iyo cabaadkiisana waa damay oo la baabi'inayay oo maxaa baabuurtii la gubayay iyo baabuurtii la dhacayay iyo waxaasna way soo xjarmeen ma garata dadkan muxuu ahay waa noo suura gashay waxaa yani qof walba qof muxuu yani qof walba maxaa dowladda ka awood weyn magu dan loo yeeray muxuu ahay wasiirkii wasiiradii qoryaa lagu qabtay xataa heer waxaa la gaaray muxuu ahay in xabad ay ka dhacdo marka xabadiina ilaahay waa naga qaboojiyey tartiibaa loo soo xareey ma garata marka ala kulli haal ayagoo qaramaysan ayaa muxuu ahay marka ay shaqaynayaan oo sharcigana ay yaqaaneen sharcigana uu qabanayo ninkii dembi kale ma qora ninkii dad ku fiiqa ama ninkiina dila sharcigu qabanayo ayaa muxuu ahay kasoo baxaya hadii ilaah yidhaah
si kastaba inta u dhexeysa wadooyinka muqdisho iyo baydhabo ayaa waxaa xiliyada habeenyadii iyo weliba xilli maalinkiiba burcad ka geysta hal- waa burcad ama dhac ka geysta burcad halkaasi ku sugan iyagoo la sheega in ay dadka ka dhacaan gawaarida iyo agabka ay sitaan maadaama la sheegay in amni darre halkaasi soo wajahday maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo taasi ka duulaya ayaa waxa uu gebi ahaanba ku guuleystay inay gacanta kusoo dhiga burcadda dhaca ka geysanaysa wadada muqdisho iyo baydhabo xidhiidhisa siyaasiyiinta dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaalada lagu dardargelinayo doorashooyinka la filayo soomaaliya ee ka dhacan iyadoo xilligan ay muuqato rajada siyaasiyiinta qaar ayaa waxaa lagu wadaa in dalka doorasho si rasmi ah ugu aado maadaama shalay uu shaaciye ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya war qoraal oo soo dhigay bartiisa gaarka internetka ayuu sheegay in xilligan dalka uu doorasho aaday cid gadaal u dhigatanaysa waa cid gadaal u dhigi kartana aysan jirin sida uu shaaciyey maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa muuqata saasaan dalka uu doorasho ku aadi karo maadaama ilaa xilligan maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe soomaaliya isfaham waxay ka gaareen in dalka doorasho loo aadiyey isagoona la sheegay in khilaaf uusan wax tarayn xildhibaan axmed ismaaciil oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa si aada u soo dhaweeyey dadaalada lagu dirdirgelinayo arrimaha doorashooyinka dalka isagoona talin aada u jeediyey xukuumadda uu hogaamiye maxamed xuseen roble waxuuna sheegay in xilligan dalka loo baahan yahay in lagu dardargeliyo asmaha do- arrimaha doorashooyinka dalka wuxuuna sheegay in wax kastay ahaato dalku doorasho u aaday lana shaqayn doonaan wixii karaankooda ka maamulka ahaan jubbaland waxuu carabka ku dhuftay in maamulkooda jubbaland ay marba mar ka dambeyso noqonayaan maamulka ugu horeeya mar walba soo gudbiya wax kastoo loo ballan qaada wax kastoo ku aadan arrimaha doorashooyinka soomaaliya wasaaraha een, barnaamijkii dowlad goboleedyada iyo waktigii laisku ogaa een, in uu sidii la rabay uu u noqdo u socdo walow aan aaminsanahay doorashadu way dhacaysaa insha allahu haddii aan la yidhaahdo Ee, waxaana loo baahan yahay tanaasul fara badan iyo maaragtay in laisu dhimriyo haddii intaasu imaado wax walba okay bay noqonayaan saan rajeynayno Ee, waana annaguna waa dadaalayna insha allahu haddii aan la yidhaahdo waddankaana nabad iyo doorasha inay ka dhacdaan rajeynayna haddii aan la yidhaahdo
hadalka xildhibaan axmed ismaaciil ayaa kusoo aadaya iyadoona shalay guddiyada doorashooyinka dalka ee jubbaland ee qeybta jubbaland ay soo gudbiyeen murashaxiinta xilli madaxweynaha maamulkaasi uu ku dhawaaqay afarta musharaxa u tartameysa xilka aqalka sare ee ka imaaneysa maamul goboleedka jubbaland iyadoona maanta ay magaalada kismaaiil la filaya inay ka bilaabato diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya aqalka sare ee maamulka jubbaland oo la filayo in kismaayo maanta tentaad uga bilaabato iyadoona maamulka jubbaland uu yahay maamul keliya xilligan dhaqangelinayo go-aano kasoo baxay arrimaha doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas horle oo ku- cudu- oo ku saabsan cudurka covid sagaal iyo toban ilaa- iyo walaa xoogan oo laga muujiyey soo laba kacleynta cudurkaasi dowladda soomaaliya oo si maalinlaa u faafisaan weliba u shaacisa kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ayaa afar iyo labaatanka saac u dambeysay sheegtay dowladda soomaaliya in xanuunka guud ahaan xanuunka covid sagaal iyo toban da- da- dalka guud ahaan laga baaray kun boqol konton iyo sideed qof waxay sheegtay dowladda soomaaliya in laga heleelay afartan iyo saddex qof banaadir ayay sheegtay in sagaal iyo labaatan qof laga helay halka ay sheegtay puntland in laga haleelay sideed qof somalilan ayay afar qof ku sheegtay halka maamulka jubbaland ay laba qof ku sheegtay dowladda soomaaliya kun boqol konton iyo sideedii saac waa kun boqol konton iyo sideedii qof ee laga baaray lagana helay afartan iyo saddex ka mid ah inay ahaayeen een, lab shan iyo labaatan ayaa ku sheegtay dhidigna sideed iyo toban bogsashada guud ayaa ku sheegtay afar labaatanka saaca lasoo dhaafay een, sideed waa sagaashan iyo sideed qof halka dhimashada ay ku sheegtay jubbaland hal eh, waana halka ka imaaday maamul goboleedka jubbaland iyadoona dowladda soomaaliya si rasmi ah u shaacinin magaalada keliya halkaas qof uga dhintay qofkaasi la sheegay inuu ka dhin- ama uu dhintay xanuunka covid sagaal iyo toban oo afartan iyo saddexda qof ee ugu dambeeyay saacadihii u dambeeyay laga helay tirada guud ee cudurkan oo ay laga helayo soomaaliya ayaa ay dowladda soomaaliya ku sheegtay shan iyo toban qof waa shan iyo toban kun laba boqol sagaashan iyo afar qof halka bogsashada guud ee ku shaacisay dowladda soomaaliya toddoba kun saddex boqol siddeetan iyo sideed qof dhimashada guud ayaa xilligan dowladda soomaaliya kasi- sheegtay inay si cagcagaynayso toddoba boqol sagaashan iyo sideed walaac xoogan ayaa laga qabaa soo labakacleynta cudurkan iyadoona khubarada caafimaadka ay ka digayaan in cudurkan uu markaa lasoo labakacleeyay dadkan looga baahan yahay in taxadar dheer yahay muujiyaan warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda simbe magaalada muqdisho anaginta warka anigoo anas maxamed sooman aa soo saaray alfaa farsameynaya cidda warka iyagu seegay dib waxooga daalcan karaan simbe newsen nabadgelya